dagaalka oo ka qarxay aaggii ay muddo isku horfadhiyeen puntland iyo somalilan ee tukaraq ayaa dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah khasaaraha soo kala gaaray wasiiru dowlaha madaxtooyada islamarkaana afhayeenka dowladda puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo abbaara saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga tukaraq ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka somalilan saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhinacaas maamulka hargeysa waxaana kasoo weerareen saddex aag oo kala duwan saddexdaba ciidamada puntland waa iska caabiyeen hadda hadeertaan aan kula hadlayo waxaan joogaa tukaraq deegaanka afkeeda hore baan joogaa abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada tukaraq way ka socotaa ciidamada puntland insha allah goor dhow waxay ugudbayaan dhinaca shisheeda tukaraq iyo dhinaca gambara labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal quraan jacal ayaa u sheegay v o a in dhankooda ay dagaalka guula ka gaareen mar dhow media waxaa soo usoo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay hargeysa iyo weliba dad maxaabiisa oo dhalinyarada soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn lasoo geliyey qaarkoodna waa dhaawac hadda ayaa waxaan usoo gudbinay dhaaa dhakhaatiirta istaalaadka waaweyn ee puntland dhalinyaro jajaban oo si hawtilhaamiga loogu soo guray meeshaan furinta marka khasaaraha puntland kasoo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa ciidanka puntland wax khasaara ma soo gaarin saaka aroorta waa weerar lagu soo qaaday gacan gacanta sarena iyagaa iskale waxayna joogaan tukaraq bay joogaan hadda saacaddan kula hadlayo aniga waqtiga hadda ka hadlayo oo jooga insha allahna mar dhow waxaan usoo bandhigana ummadda soomaaliyeed mar dhow waan usoo bandhiganaa shacabka soomaaliya anagoo ka xun damiirkayga uusan nasiinayn in dhalinyaro soomaaliya saa loo halaago ama cido lagu laayo isbitaalka garowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyey dhaqdhaqaaqa isbitaalka waxaana puntland ay dhankeeda sheegatay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka kasoo gaaray uu yaraa waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo toddoba askari iyo dhimasho laba askari aa soo gaaray dagaalkuna hadeertaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab galab ahaaneed goordhowna insha allah waxaan mediaha ku casumi doonaa goobaha lagu diriray oo dhan puntland ayaa ku eedeysay somalilan inay kusoo duuleen deegaanada puntland waxaad og tahay in sideedii janawari ee sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka somalilan ay soo weerareen deegaanka tukaraq ilaa iyo waktigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka hargeysa inuu xiray xuduud ingiriis uu siiyey ayuu wuxuu wada duulaamo uu ku waday shacabka puntland shacabka puntland iyo soomaali iyo beesha caalamka waa ka ragsan tahay dagaalka hadda wada maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa halkay isku horfadhiyaan labada ciidan ee tukaraq laga dareemayay saansaan dagaal xilli weliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan nuux muuse birjeeb v o a garowe